waxaa si rasmi ah garoonka injineeryarisow ee coonis stadium uga furmay tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka banaadir oo sanadkan ka qaybgalayaan degmooyinka gobolka banaadir iyo degmada balcad kuwaas oo ay tiradoodu isku noqonayso kow iyo labaatan degmo kulankii ugu horreeyey ee maanta lagu furay ayaa waxa wada ciyaaray degmooyinka gubadley iyo heliwaa oo ah laba degmo oo deris ah waxaana tartankan daah furay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda yuusuf xuseen jimcaale madaale oo halkaasi ka jeediyey hadal kooban waxaa sharaf noo ah inaan furno oo siddeeddii bisha sagaalaad ah laba kun labaatan iyo afartii tartankii kubadda cagta ee degmooyinka gobolka banaadir iyo degmada balcad inaan furno guul ayay noo tahay galabta waxaad la socotiin jimcihii waxaa la soo xiray ciyaartii kubadda cagta ee degmooyinka ee waxbarashada iskuulaadka ayaa la soo xiray jimcihii shalay waxaa la soo xiray tii gacanta maantana waxaan bilaabaynaa kubaddii cagta waan ogsoonnahay inay taageero badan leedahay marka degmooyinkuna tartan culus ayaa ka dhexeeyo annaguna waxaan nahay degmooyinka kulligood ayaan taageer u nahay laakiin tii guulaysataan la sii jiri doonna haddii ilaa yidhaahdo waa mahadsan tihiin bahda baanbayda oo runtii nagu soo sharaftay bahda saxaafadda iyo dhammaantiin iyo ka soo qaybgalayaasha waa idiin mahad celinaynaa bulshaweynta soomaaliyeed ee taageerayaasha ah ayagana waxaan leeyahay guulaysta guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiriya yabo oo isna madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyey xiisaha uu tartankani leeyahay iyo degmooyinka isku wajihi doona maanta meeshan waxaa ka bilaabanayaa ciyaaraha labaatankii degmo iyo degmada balcad kow iyo labaatan degmo ciyaartooda maanta garoonkan ka bilaabanaysa ciyaartan waa ciyaar sanadlah oo sanadkiiba mar la qabto aad iyo aadna u xiiso badan kow iyo labaatankaas degmo degmo kasta waxay isku dayaydaa ama ku dadaalaysaa inay koobka qaaddo waa ciyaar aad iyo aad xifaaltankeedu u culus yahay kow iyo labaatankaas degmo ay ku xifaaltamayaan inay maaragtay balcadna waxay isku dayaydaa inay la hoyato koobka labaatanka degmo gobolka banaadirna iyaguna maaragta waa isku jaalanji garaynaya ciyaartu marka sidaas u xiiso badan taha xaqiiqatan maanta laba degmaa ciyaarayda degmada gubadley iyo heliwaa oo ciyaarta lagu bilaabayaa guddiga maaragtay maamulka gobolka banaadir ayaa ciyaartan buddhig u ah oo soo sanadkiiba mar qabta oo ciyaaraha uu qabta ayay ka mid tahay sboorti fara badanoo ciyaaraha qaybo fara badanoo kala duwanuu qabtaa maamulka gobolka banaadir laakiin ciyaartaanu waxay ka mid tahay ciyaaraha ugu muhiimsan oo gobolka banaadir uu qabto ciyaartooydii xulka qaranka u ciyaari lahaa ama gobollada u ciyaari lahay oo kalea halkan ka soo baxa marka dee ciyaartaanu macno badanay ku fadhidaa xaqiiqatan sanadkiiba mar la qabto guddoomiye yabo ayaa sidoo kale bogaadiyey sida habsamida leh ee ay degmooyinku u muujiyeen diyaargarowga isagoo tartankanna ku tilmaamay mid deris wanaag ah oo bulshada isku soo dhoweynaya bulshadoo dhan aa u soo daawasho tegayda bisha ciyaartaas ay socoto hal bilay ciyaartaanu socotaaye magaaladoo dhan waa shidanta dhallinyarada maaragta haweenka odayaasha kulli ciyaarta unbaa laga sheekaynaa oo lagu hayaa degmo hebela maanta rayday ciyaar hebela ugu fiicnaa saa marka waxay uga dhigan tahay tartankaas socda ayay ka mid tahay oo dhanka nadaafadda lagu tartamayo dhanka laamiyada lagu tartamayo dhanka maaragtay amniga lagu tartamayo dhanka maaragtay bulshada iyo sida loo wacyigeliyo loogu tartamayo ayay middan laftirkoodu ka mid tahay marka muddadaas ay socoto waxaa horta magaalado dhan qabsan doona hadalhaynta maaragtay dadku waxay ka jeesa doonaan siyaasaddan iyo waxaan facebookan iyo qararacdaasa ka jeesa doonaa ciyaaraha lagu jeesa doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo oo muddadaas la hadal hay doona annagana dee farxaday noo tahay in maaragtay dadku ay ku mashquulaan isboortigii iyo isdhexgalkii iyo deris wanaaggii iyo inay ayaga isbartaan degmooyinkai say u kala taageero fiican yihiin la isbaranaa saaxiibadiiyaa isbaranaya ciyaartooydaa isbaranayda macallimiinta iyo marka wax badanoo faa'iidaha ku jira muddadaas ay socoto ciyaartu hadalhaynta ugu badanoo magaaladan ka soconayda waa ciyaar aadaan u dhiirogelinayaa inay degmo kasta ay koobka say ku qaadi lahayd ay ku dadaasho waa soo dhoweynaya degmooyinko dhan waxaan ku faraxsanaa ciyaartu inay bilaabato inay si amniya ku bilaabato hay-adaha ammaankaan rabaa inaan dhiiro geliyo oo aad iyo aad sida ay uga shaqaynayeen amniga aan aan ku dhiiro geliyo maamulada degmooyinka iyo siday isku soo abaabuloon yihiin kooxaha kulankii maanta dhacay ee ay isku wajaheen degmooyinka gubadley iyo heliwaa ayaa ahaa mid aad u xiiso badan waxaana uu ku soo idlaaday barbardhac eber iyo eber ah iyadoo ay xusid mudan tahay in degmada gubadley ay tartankan difaacanayso maadaama ay sannadkii hore iyadu ku guulaysatay tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka banaadir oo sannadkiiba mar la qabto ayaa ka mid ah tartamada kubadda cagta ee ugu xiisaha badan waxaana garoommada soo camira taageerayaal fara badan oo ka kala socda degmooyinka tartanka wada ciyaaraya iyadoo qof walibana uu taageero u muujiyo degmada uu degan yahay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho